sida aynu ognahay rosia waxaa dalka ka jira runtii abaar baa ka jirtay waktigii dayrtuna sidii la rabay roobab uma jirin markaa dhul fara badan oo bariga u badan baa runtii dayrta oo ay aada u heli jirtay runtii aan helin saas darteed waxaa ka jirta runtii abaar baa ka jirta taasna waxay keentay in biyo la-aan meelaha qaar si xoogla ay uga dhacaan dhulka ay biyo la-aantu ka jirto waxaa kamid a gobolka sool oo goboladii hore kolka la eego lixdii gobole hore gobolka sool baa ka mid a gobolka sanaag baa ka mid a gobolka togdheer baa ka mid a gobolka saaxil baa ka mid a gobolka maroodijex qaybo ka mid a baa ka mid a iyo dhulka xeebaha markaa runtii biyo dhaamis baanu ka bilownay haddii ilahay badankeeda kuleeya dhulkaasi dawladdu baaq bay jeedisay hay-ad ahaana baaq baanu jeedinay guddida heer qaran ee na waxay jeediyeen baaq hay-adahoo dhanna waanu la kulanay ilaa imika waxaanu qaybinay konton booyadood waxa aanu gaarsiinay gobolka togdheer oo hadda loo qaybiyey konton booyadood hadda waxaanu u diraynaa koonfurta sool ayaanu u diraynaa konton booyadood waxa aanu u diraynaa meesha la yidhaahdo badhan konton booyadoodna waxaanu hadda u diraynaa iyagana meesha la yidhaahdo xaysimo oo taleexa eriyooyinkaasaanu ilaa imika u diray waxaa kalooanu imika u diray ka dawlad ahaan sagaal booyadood oo ay dawladdu leedahay baa waxaanu u qaybinay gobolada dalka sida gobolka sool oo aanu u diray saraar oo aanu mid u diray sanaag oo aanu u diray hal booyado weyn oo boqol boqol boqol foosta ah waxaa kaloonu u diray gobolka togdheerna waanu u diray laba booyadood baanu u diray saaxilna laba booyadood baanu u diray maroodijeex hawdkeedana hal booyad baanu u diray markaa dhammaantood waxaanu doonayaa inta roobku ka hadhay oo dhan in ay shaqeeyaan oo aanay mar qura istaagin haddii ilaah yidhaahdo marka kontonka booyadood ma kuwa biyaysan ba mise waa booyado faaruq ahoo la doonaya dadka in biyo loogu dhaamiyo waa kuwa lagu dhaaminayo booyadahaasi hal booyad kuwan sagaalkan booyadood waa booyadihii laftoodii oo dabeedna dhaaminaya marka waa laysu raacinayaa dhaamiskii iyo qaybintii iyo haddii ilaahay badankeeda ku leeyahay gaadhsiintii goobaha biyo la-aantu ay ka jirto mid kasta waanu daba soconnaa waanu ka shaqaynaynaa heegan buuxda iyo shaqaalaha iyagii iyo iyo hay-adduba ay u yihiin imika way way wada baxeen badankoodii qaarkood way bilaabeen biyo dhaamiskii u horreeyey qaarkoodna waxay kusii socdeen goobihii ilaa hadda meeqa deegaan baa biyo dhaamis helay markaad ka hadl ka hadasho gobolada aad tirisay ilaa imika waxaa helay togdheer konton booyadood baanu hadda u qaybinay shalay iyo doraad loo qaybiyey soolna iyadana koonfurta soolna konton baa imika qabanqaabadeedii aanu ku jirnaa konton booyadood oo gooniya in iyagana loo diro oo biyo ah sanaagna haddii la dhinaca baran iyadana konton baanu u diyaarinoo hadda qabanqaabadeedii lagu jiraa waxaa kaloo lagu jiraa meesha la yidhaahdo soolo xaysimo ah iyadana konton booyadood oo dawladda u dirayso marka waxna waxa weeye booyadaha waa biyo kuwanaan tirinaya labadaa boqol ee booyadood waa biyo biyo weeyaan low riski laakiin sagaalkani joogtay ushaqaynayaan ilaa inta roobka uu jiri doono haddii ilahay qadaro way dawladdu leedahay sidoo kale iyadana waxaa waxa waxaa lix boqol oo foosto iyadana loo shubay deegaanada darar weyne agtiisa ama meesha la yidhahdo ceelaf weyn oo ay hay-adda wadooyinka booyadaheedii ay ka shaqeeyeen wiigiina laba maalmood iyagoo shaqo wadada a ku jira waxaanu ka codsanay wasaaradda inay laba maalmood u dhaamiyaan deegaankaasi marka waanay bilaabmaysaa imikana lix boqol oo foosto ayay u shubeen dadkii deegaankaa khaasatan dadkii ka kasoo guuray abaarta ka yimid dhinaca puntland ka yimid bay u badnaayeen dadkaa lixda boqol ee foosto la siiyey waa kuwama marka qoysaska aad biyaha u dhaaminaysaan ma dadka xoolaha leh oo baadiyaha degan ba mise waa dadka xeryaha jooga mise waa dadka tuulooyinka jooga waa kuwe intuba runtii way isku jiraan oo meelihii badan dhibaatooyinka dhacay waxaa kamid a kolkii roob la-aantu ay dhacday meelaha qaar ceelal bay lahaayeen ceelashii qaraar bay isu rogeen kolkii dee roob la-aantu ay dhacday qaarkood way go-een meelihii barkadaha lahaana way dhamaadeen marka meel waliba way u baahan tahay baahidaasi sii kala mudan oo aanu sii kala shaxaynaynaa barasaabadii gobolada oo dhan baa ka wada hawlgelaya wasaaradii arrimaha gudaha hay-adihii caalamiga ahaa beritoolana kulankii labaad ee qolo walba wixii laga rabay aanu ka codsanay maalintii dhaweyd madaxtooyada aanu ku shirinay dhammaan hay-adaha caalamiga iyo deeqbixiyaashaba ayaanu iyagana beritoole ka sugaynaa rismond wixii ay ka jawaabayaan iyo qolo waliba wixii ay soo soo soo dhamaysay biyo dhaamintuna sidaasay nationally ama qaran ahaan ay ku bilaabmaysaa waxaanan rajaynaa in ilaahay naga soo furto oo roob ina siiyo imise qoys baad beegsanaysaan waad doonaysaan inaad biyo u dhaamisaan guud ahaan dalka dee abaartu dadka ay saamaysay ilaa milyan iyo bar baanu ku qiyaasnay guud ahaan reportkayagii hore waana runtii aad bay dee usi usii kululaanaysaa waktigan waa waktiyadii aynu roob heli jirnay waxaana loo la filayaa inaanay roobkii waktigiisii uu dib uga dhacayo ayaa la malaynayaa ilaahayna waxaan ka rajaynaya in noo soo hormariyo waan gartay marka hadda biyaha waad iska dhaaminaysaan laakiin tiro rasmiya ood beegsanaysaan weli idima qorshaysna sidaasaan u fahmay waxaanu hadalkaaga beegsanaynaa deegaano aada iyo aada u tiro badan reportiskii oo dhan waanu isu keennay gobol kasta inta biyaha la oo dhan waanu isu wada keennay waanu ururinay laakiin waxay ku xidhan tahay awoodda wixii aanu helno iyo sida mudnaanta aanu u kala siinayno waayo mar qura wax hawsha baaxaddaa le lama wada geli karo laakiin waanu kala hororeysiinaynaa kolba qaybta aanu helno ee suurtagala dawladii baa qaybteedii gelaysa oo ku jirta imikana sii wadi doonta kuwa cusub oo dhaamisana bilaabaysa hay-adihii baan ka codsanaynaa marka way isdaba soconaysaa intii laga gaari karaba intii dadkaasi baahidii way ballaadhanta oo dee milyan iyo intaasiba way wa- wa baahidii way jirtaa laakiin intii laga gaari karaba waan waan waanu isku daynaa marka biyahan dadka iyo xoolahaba ma u dhaaminaysaan mise waa dadka keliya iyo xoolihii iyo dadkaba haa labadaba wey waayo xo- da- nolosha dadku xoolahay ku xidhan tahay haddii la yidhaha dadka oo quraha loo dhaamiyo xoolaha laga daayo de xoolihii way baktiyayaan noloshooduna dadku waxay ku tiirsan tahay xoolaha marka dad iyo xoolaba waan u dhaaminayna Een, bal tusaale gobolka tag dheer oo kale waxaad sheegtay inaad konton booydood u dirteen marka bal dad badanna waa degan yihiin oo xoolo dhaqato iyo kuwo tuulooyinka ku nool iyo kuwo barakacaba sidee ugu filan tahay marka konton booydood runtii wada siiyey wax weynna kama gaadhayso ilaa lix deg- deg- ilaa lix tuulo oo waaweyn ama degmo ayaa ayaa ayaa imika loo qaybiyey eediyooyinkeedii kuwa fidla waxaanan rajaynaynaa imika labadaa booyadood ee cusub ee imika ay ku bilaabayaanna inay kusii bilaabaan oo habeen iyo maalinba ay shaqeeyaan wixii kalean u helana mid kasta waanu kordhin doonaa haddii ilaha yidhaahdo dawladduna way kordhinaysaa hay-adahana runtii waa ka rajaynaa inay keenaan iyaguna marka deegaanada biyaha laga soo dhaaminayo ee dadkan loo geynayo waa xaggee deegaanada marka hore biyaha laga soo dhaaminayo waa xaggee dee dhulku dhulku dhulku wuu kala duwan yahay oo qaar waa bari qaar waa eh, waqooyi qaar waa galbeed qaar waa haws marka eriyada ugu dhow ee biyo laga dhaamin karo meel kasta meelaha qaar burcaa looga dhaaminayay imika tog dheer oo kale meelaha qaar meelaha qaar me- meelihii biyaha lahaa ee kale go- gobollada dee isuma dhawo dhisanisku ama eh, masaafada ay isu jiraan aad bay ukala fog tahay marka meel quroo laga dhaaminaya ma jirte meel walba halka biyaha ugu dhow baa laga dhaaminaya bal kontonkii booyadood oo kale imisaa qarash ku baxaya marka markaad maanta konton booyadood dhaamisaan oo aad dadka u qaybisaan qarash intee leeg baa ku baxaya wallaahi qarashku qarashku waa badan yahay. xisaabta imika kuma sheegi karo laakiin waxay ku xidhan tahay marba dhisaniska iyo eriyada ay tegayso marka kolleyba kharashka biyuhu ma yaraanayaan xilligan marka waxaan rajaynaynaa mar inaan xisaabaadkii waxaan aanu wada eegno laakiin waa hawl u baahan runtii gurmad weyn u baahan oo nafihii dadkeena iyo ummadeena runtii aan ku badbaadinayno Een, waanan ugu baaqaynaa shacbiga somaliland oo dhan arrin dawlad oo qura lagu halayn karo ama hay-ada maaha waa arrin u baahan ganacsatada iyo dadweynaha iyo cid taaba ka qayb gasho sidii dadkaa nafahoodii loo badbaadin lahaa marka goormeed bilowdeen imisaas ilaa hadda aad biyo gaarsiiseen markii laga reebo kuwa hadda aad dirteen
kuwa hadda aanu diray de ma wiigan bo runtii waanu wadnay diyaargarow baanu wadnay booyadihii sh- shalay toolay naga baxeen oo ay kusii jeedaan meelahoodii meelihii mid walba loogu talagalay bay u dhaqaaqeen Eh, nidaamkoodii iyo shidaaladoodii iyo shaqaalahoodii iyo waxoodii waanu u wada dhamaystirnay waxaanu rajaynaynaa inaanay habeen iyo maalin booyadahaasi aanay taagin waxa dambana waanu idiin soo sheegi doonaa insha allahu dheeli waxaanu qabanayno maalin walbana shir iyo iyo hawl baanu runtii ufadhinaa isku xidh baanu ufadhinaa beridan waanu ufadhiisanayna haddii ilaha yidhaahdo marka wixii soo kordha wax badanina waanu rajaynaynaa inay inay inay meelo kala duwan ay ka yimaadaan insha allahu kariim wixii laga gaadhsiin kara ee dadaalkeenu iyo awoodeenu ay ku xidhan tahayba waa gaadhsiinayna yaa idinka caawinaya marka arrintan biyo dhaaminta ka dawlad ahaan
ka dowl ahaan dawladda ayaa ayaa ayaa ayaa bixinaysa dawladdaa bixinaysa somaliland hay-aduhuna waxbay naga bixinayaan Een, marka waa isku dardaraynaa dadweynaha laftoodii waxbaa weydiisan doonaa oo bilow bilow weeye hawshie waa weydiisanaynaa een, haddii ilaha yidhaho